أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين شبكة منهج أونلاين وحيدين سو قدبنيسا سؤاله ددوينها وحانا كتشبابي دونا فضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله تعالى وحانا شيخ لقوي ديي magaalada maka almukarama sanadka hijiriyada markuu ahaa kun afar boqol afar iyo soddonkii waafaqsan labada kun iyo saddex iyo tobanka kuna soo dhowow fadhigii labaad
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi wasaxbihi waman ihtadaa bihudaa wa bacdu ikhwaanii assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu maanta oo ay bisha bishu tahay dulxija koob iyo labaatan kun afar boqol iyo afar iyo soddonka hijiriga kuna beegan lix iyo labaatanka bishii tobnaad laba kun iyo saddex iyo tobanka waxa aanu bifadli illaahi tacaala aynu u gudbinaynaa sheekhana sheekh cabdikariim ama u bandhigaynaa qeybtii labaad ee as'iladii ay ikhwadu soo soo gudbiyeen kuna soo direen websiteka manhage online sheekhana xafidaka allah su-aasha hal koobaad waxaa weye waxa uu saa'ilku leeyahay goorma ayaa qofka ataxiyaadka u fadhiyaa uu farta taagayaa ma markuu ataxiyaadka bilaabo mise markuu kelimadda kelimatu tawxiid maraayo sidee ama qaabkee buu se u taagayaa tafadal
alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed ataxiyaadka markuu ruuxu u fadhiyo ee farta uu taagayo goorta la taagayo ahlucilmigu waa isku khilaafaan bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan kelimatu tawxiidka markuu odhanayo waa inuu taagaa bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdaan ila allahuda waa inuu ku beegaa laakiin taqyiidaadka noocaasa deliil kuma soo aroorin waxaan filayaa sida adharkii waxa weeyaan waa inuu markaa taagayo oon atixiyaadka markuu u fadhiisto ilaa atixiyaadka dhammaadkiisana ilaa intuu ka salaamo naqsanayana waa wadaya oo waa istimraarinaya bimacnaa waa joogtaynayaa ama waa daa'imayaa taagitaankaa farta uu taagayo ilamaa iyo inta uu ka salaamo naqsanayo marka atixiyaadka o dhan waa inay fartu taagnaataa sida saxiixa ah laga soo bilaabo marka la bilaabo laga gaadhayo salaamta wixii ka horreeya farta la taagayaana waa farta murdisada la yidhaahdo ee midigta gacanta midig farta murdisada la yidhahdo ama sabaabada la yidhaahdo carabi ahaanna sabaaba la yidhaahdo musabixana waa la yidhahdaa af soomaaliyana murdisa la yidhahdaa taa weeye tala taagaya kayfiyad mucayano in loo taagayo farta ay soo aroortay ma ogi amaa faraha kale iyaga waxaa soo arooray caqdi in markaa la laabo saddexda markaa farood ee kale suulkana sidii markaa waxaa weeye giraan ama goobaabin oo kale laga yeelo wallahu aclam
jasaaka allahu khayran sheekhna su-aasha su-aashaa xigtaa waxay tahay ninka ragga ay hadduu ehelkiisa u tago kadibna uu qubays maaragtay u diyaar garoobo wakhtiga uu ka maydhanayo jinaabada haddii biyo ka yimaadaan muxuu samaynayaa maxaase xukunkoodu yahay oo la gudboon
marka uu ninku galmo sameeyo biyihii markay ka soo dhammaadaan ka soo baxayay dabadeed buu maydhanayaa hadduu intuu maydho dabeednad biyo ka soo baxaan oo mani ay soo baxdo maydhashada dabadeed waxay noqonaysaa mar labaad inuu maydho ayay noqonaysa waayo baqaayaadka ku hadhan ee ka soo baxaayey ee waxay qaadanayaan xukunkii yacni janaabadii laga maydhanayey ayaa ka waajibaysa siday ta hore uga waajibtay tanna uga waajibaysa marka waxay ahayd inuu hubsado intay si fiican uga soo dhammaanayso haddii waxa weeye markaa ruuxu cilladii aynay keensanayn uu caafimaad qabo dabadeed hadday dhacdo markaysagaa inuu dee markaa kaajo istijoodo markaa dabadeed waxaa laga yaabaa aamin baa laga yaabaa inuu ka yahay hadduu caafimaad qabo o aan dee xanuun keensanaynin in wax dambe soo baxaan marka xaalka caynkaas oo kale hadduu maydho wuxuu ka aamin qabaa in wax dambe ka soo baxaan marka xaalka caafimaad ahaan ku soo baxayaan oo ay tabac u yihiin biyahaasi biyihii hore waxay noqonaysaa markay si fiican uga soo dhammaadaan inuu markaa ka maydho ayay noqonaysaa hadduu markuu maydho dabadeed wax dambe ka soo baxaanna waxay noqonaysaa mar labaad inuu maydhashadii ku celiyo wallahu aclam
jasaaka allahu kheyran saa'ilkani sheekhana wuxuu leeyahay waa maxay xukunka in la daawado ciyaaraha kubadda iyo waxa la mid ah
ciyaaraha kubadda daawashada la daawanayaa waa mid aan fiicnayn waxaana ku jira waxyaalo badan oo dee markaa baatila dad cawraadkoodii muujinaya iyo waxyaalo badan oo yacni markaa soo yani marka ayaa soo gelaya dad awra cawraadkoodii muujinaya ayaa ka mida lacag lagu bixinaya ka mida daawashada la daawanayo oo iyaduna markaa xoolihii dadkoo baatil lagu cunaya ah in xoola lagu qaataana ma bannaana ee kala safashada lala kala safanayo dadka ciyaaraya ayaa markaysaga xiyaduna ka mida oo ay markaa dhacdo dadka qaarkood inay isku laayaan ama isku afalagaadeeyaan ama ay yacni markaa qaar gaalaha hadday doonaan markaysa markaa muwaalaata ay siiyaan oo ay la saftaan ay u tacasubaan marka waxyaalo badan oo muxaramaada ayaa markaysa markaa ay koobsanaysaa wakhtigii ayaa ku lumaya waxyaalihii markaa diiniga ahaa ama faralka ahaa ee qofka saaraa baa laga yaabaa inay ku dayacmaan hadday salaada tahay iyo hadday keyrkeed tahay saas aawadeed ruuxa muslimka ahi waa in wakhtigiisa aanu ku lumin waxyaalaha noocaasa ee munkaraadkuna ku jiraan daawashada la daawanayo oo uu iska ilaaliyo waana wax baatila weeye famaada bacda alxaqi ila adalaal
jasaaka allahu kheyran saa'ilkani wuxuu leeyahy sheekhana udxiyada ma bannaan tahay in loo diro waddanka aad joogto dibaddiisa sida maalan soomaaliya iyo waddamo kale oo la mid ah oo qofku waddanku joogo waddan aan ahayn ma u diri karaa udxiyada
udxiyada ruuxu inuu isagu udxaystaa waa arrin markaa fiican oo sunnaduna markaa ay boorisay aayadda qur'aankana lagu tilmaamay fasalli lirabbika wanxar marka wanxartaa culamadu waxay yidhaahdeen udxiyadaa loo jeedaa axaadiista rasuulkuna sala allahu aleyh wasalam waa boorisay udxiyada marka naftiisa inuu udxiyo ka qalo waa markaa mid fiican ahlucilmiguna ay isugu khilaafsan yihiin waa sunne iyo waa markaa waajib ruuxii awoodi karaya labada qowlba midbaa culamada qaarkood baa yidhi ahlucilmigu labada qowlba isugu khilaafeen ruuxii aan kari karaynin kollay udxiya masaara ruuxii awoodi karana waa sunne mu'akada iyo waa waajib bay culammadu isugu khilaafsan yihiin inuu udxiyaystaa marka waxa fiican ruuxu isagu inuu udxiyaysto ayaa fiican hadduu laakiin cid odhanaayo udxiyo iga qal oo wakiilanayo way ansaxaysaa wax maanicina kuma sugnaa arrinka noocaasna waa arrin tawkiil geli karo hadduu se ruuxu u jeedo cid aan udxiyo awoodi karaynin inuu udxiyo ku caawiyo si ay u udxaystaan taasina waxa weeye waa icaana cala alkhayr waa khayrkii oo cid lagu kaalmaynayo isagana waxay u noqonaysaa fadli iyo ajar ayaa ugu jira fadli iyo ajar ayaa icaanada caynkaasa ugu jira sadaqaad ciddaan awoodi karayn ciddaan awoodi karayn udxiyo sadaqaad kale inuu siiyo aan udxiyo ahayn iyadana markaysaa markaa waa mid fiican oo markaysaa markaa waxaa sunno ah oo khayr ah oo tatawuc markaa u noqonaysa weeye marka calaa kulli xaal ruuxu isagu inuu qasho udxiyadiisa waa sida markaysaa waxaa fiican hadduu cid markaysa markaa kale u diro uu yidhaahdo markaa udxiyo iga qalna oo iyaga markaa wakiil uga dhigana way asaxaysaa wax dhibi kuma sugna tawkiilka caynkaasina waa mid markaa bannaan weeye hadduu udxiyo isagu qalaayo ama cid odhanaayo udxiyo iga qal waa inuu inta udxiyada markaa bishu markay bilato dulxija laga bilaabo ilama iyo maalinta udxiyada la qalaayo waa inuu markaa waxaweyan yacni ciddiyaha aanu iska jarin timahana aanu iska xiirin timahana aanu iska xirin sida xadiidkii muslim saxiixa kusoo wariyeyba oo kusoo arooray marka xaalka uu isagu qalaayo iyo xaalka uu cid kale wakiishay cid kale ka qalayso marlayba xukunka noocaasi waa saaran yahay bisha dulxija hadday bilato uuna doonaayo inuu udxiyaysto isagu ha baashirayo oo isagu ha samaynaayo ha gowracayo ama ha odhanaayo cid kale iga qalo ha wakiilanayo eh waa inaanu cidyahana iska jarin timahana iska xiirin ilamaa iyo inta udxiyadii la qalaayo wallahu aclam
jasaaka allahu khayran su-aal su-aashaa shabahda waxa uu saa'ilka soo diray leeyahay sakaatulfitrida ma la dhoofin karaa maadaama aan joogo dal shisheeye ma u dhoofin karaa dalkii oo waxa weeyaan xaggaa ma u diri karaa
sakaatulfitriga waxa fiican beledka uu ruuxu joogo inuu ku bixiyo hadduu helaayo cid ka qaadanaysa sakaatulfitriga oo ay ku baxayso sakaatulfitrigu haddii aanu beledka uu joogo ka helaynin cid sakaatulfitrigii ka qaadanaysa oo ay ku baxayso waxay markaa xaajadu keensanaysaa dhulka kale ee muslimiinta inuu u diro ee sakaatulfitrigii dad ay ku baxayso oo qaadanaya laga helayo inuu u diro ayay markaa noqonaysa haddii waxa weeye haddii la yidhaahdo beledka uu ruuxu joogo sakaatulfitriga cid ay ku baxayso iyadoo laga helayo ma loo diri karaa beled kale haddii la yidhaahdo jawaabtu waxay tahay culammadu taa waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen beledka in laga saaro maaha bacdu ahlicilmina waxay waa la naqlin karaa bay yidhahdeen culammada odhanaya beledka in laga saaro maaha waxay cuskadeen xadiidka odhanaya faclimhum an allaha qad iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min aghniyaa'ihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim oo waxay yidhaahdeen wuxuu u noqonayaa akhniyaa'ihim iyo fuqaraa'ihim damiirka ku sugani reer yamaneed fuqaradooda iyo haniyadooday u noqonayso marka dee inaan meel kale loo naqlinayn bay halkaas iyadaa ka istimbaadeen ay kala baxeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdeen daliilkaasi waadix ma aha oo ma cadda waayo waxay aqbali kartaa yani fuqaradii muslimiinta iyo akhniyadoodii in loo jeedo laakiin xataa haddii la yidhaahdo sidaa ay sheegayaan marka lagu socdo fuqahada qaarkood kumay jooginoo keliya beledkoo dhan meeshii la doonaa loogu bixin karaa ee waxay u sii gudbeen inay yahay masaafatulqasri lama dhaafin karo oo beledkii intay jarjareen oo googooyeen bay waxay yidhaahdeen ilaa masaafatulqasri waxay noqonaysaa waad ku bixin kartaa wixii ka dambeeya ma gaadhsiin kartid umana naqlin kartid xadiidkana wax daliili taa uguma jiro wax daliili taa xadiidka uguma jiro marka almuhim kollay sida afdalka ahi fuqarada beledka in la siiyo oo lagu bixiyo ayaa afdalah oo saas iyadaabaa fiican khilaafna ka madran laakiin waxa weeye daliil cad oo la odhan karo ilaaba ilaa lama naqlin karo caddaynaya yacni mas'aladaas lama hayo wallahu aclam
su-aashan saa'ilkani wuxuu leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan sheekha weydiin lahaa een, cumradu ma waajiba sida xajka oo kale mise waa sunne
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله آه، جوابت waxay tahay cumradu sida saxiixa waa waajib ahlucilmiga qaarkood oo yidhi waa sunne waa jiraan laakiin qowlka saxiixi waa inay waajib tahay waxaana u daliila xadiidka sheegaya calaykuna jihaadun laa qitaala fiihi alxaju walcumra nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu dumarkii ku yidhi waxa idin saaran jihaad aan dagaal lahayn oo dagaal ku jirin baa idinku waajibo idin saaran calaykunnana waxaa laga qaadanayaa wujuub alxaju waalcumra yacni xaj iyo cumre ayaa idin saaran marka xajka iyo cumradu labaduba inay waajib yihiin baa xadiidku ku tusinaya asalka xadiidkuna wuxuu ku yaallaa saxiixaynka lafdiganna marka imaam axmed iyo ibnu maajah ayaa soo wariyey waana haabita waa sugan yahay adilo kalena culammadu waa ka deliishadeen cumrada wujuubkeeda bacdu ahlicilmi aayaddaa bay ka deliishadeen wa atimu alxaja waalcumrata lilah waxay kaloo u deliishadeen axaadiis kalena waa u deliishadeen oo cumrada ku soo aroortay marka sidaas aawadeed qowlka saxiixi waa inay cumradu waajib tahay ayaa saxiixa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran saa'ilkaas su-aashiisa labaad waxa uu leeyahay een, ma u dayn dayn ma u qaadan karaa si aan u xajiyo haddii aan iska bixin karo deyntaas qofka aan deynta ka qaadanayana uu yahay mid iga sugaaya muddo muddo iga sugaaya ama wakhti een, si aan u xajiyo deyn ma u qaadan karaa
jawaabtu waxay tahay ruuxu dayn waa qaadan karaa oo xaj dayn waa u qaadan karaa haddii haalibu danni ay tahay deyntaa inuu iska bixin karaayo lagana sugayo deynta waa bannaan tahay inuu markaa sameeyo laakiin culammada qaarkood waxay fadileen haddaanu markaa ku waajibin xajku waa inaanu naftiisii ugu bandhigin arrin khatar gelin kara oo waxaa dhici kartay yidhaahdeen dannigiisa sida uu isleeyahay in wax ay noqon weydo xajkanna mar haddaanu ku waajibin dee aasim kuma noqdeenoo kuma dembaabeen tegista uu ka tegey laakiin dayntan kollayba waa mid laga rabo oo dimmaddiisa waa mid saaran naftiisana waa mid loo xabisaayo marka maadaamay sidaas tahay ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen wax dayna ruuxu waa inaanu qaadan laa lixajin walaa ligayri laakiin waxa weeye calaa kulli xaal hadduu ruuxu qaato dayn labadaa shardina meesha ay yaalliin haalibu danni ay tahay inuu iska gudi karaayo deyntaas deyntana laga sugi karayo ta noocaasi waxa weeye waa mid jaa'is oo bannaan weeye xajkaasina waa ka asaxayaa aasimna ku noqon maayo wallahu aclam
jasaaka allahu khayran Eh, saa'ilkani waxa uu sheekhana leeyahay casriga aynu joogno sidee baa iqaamatulxuja loo sameynayaa ama maxaa la odhan karaa qaabkee loo oogayaa xujo xo- qofka xujo loogu oogaya xujo la odhan karo yacni waa waa yacni tii laasimka ahayd mise maadaama u- oo maaragtay nebiga ay ka soo aroortay inuu yidhi waladii nafsi biyadihi laa yasmacu bi axadu min hadi lumma yahuudiyun walaa nasraaniyun ilaa kaana min asxaabi uma laa yuminu bi ilaa kaana min asxaabi annaar ma waxaa la odhanayaa maadaama ay dadkani nebi maxamed maqleen sala allahu aleyh wasalam iqaamatulxuja dhammaantood waa mid ku laasim ah mise qaab kale oo wakhtigan casriga ah iqaamatulxuja loo sameynaya ayaa jirta buu leeyahy saa'ilkani waa mufaadka iyo hadalkiisa marka laysu ururiyo su-aashiisu intaasay ku saabsan tahay
masalada iqaamatulxuja ku saabsan calaa xasabi almasaa'il ayay ku kala duwan tahay arrinka ku saabsan islaamnimada oo ruuxii in diintii islaamku ay gaadhay xujada arrinkaa ku saabsan gaadhitaankeedu waa ka duwan tahay masaa'isha daqiiqa ah xujo ooggeeda waa ka duwantahy ruuxu hadduu maqlay nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam iyo diinta nebi moxamed sala allahu aley wasalam lagu soo rogay waajib waxay ku ahayd isaga inuu baxsiyo baadhaa waajib ku ahayd ou ogaado ruuxa aan maqlin nebi nebi moxamed la yidhahda in la soo diray ama nebi ciise nebi ka dambeeye in la soo diray ruuxaan maqlin fardan wa taqdiiran hadduu jiro oo dabeedna sidaa ku dhintay isagaan maqlin wuxuu noqonayaa xukunkii ahlu fatraha inuu leeyahy laakiin ruuxii maqlay waxaa waajib ku ahayd inuu ogaado xaqiiqada gaadho oo u rumeeyaa waajib ku ahayd hadduu xataa maqlay dadka qaarkoodoo beeninaya iyo dadka qaarkoodoo rumaynaya waxaa waajib ku ahayd inuu baadho ilaa uu xaqiiqada ogaado xadiidkuna waa kaa sheegaya saxiixaynka xadiidkaa saxiixaynkuna waa kaa sheegaya inuu nebigu yidhi sala allahu aley wasalam waladii nafsii biyadi laa yasmacu bii axadu min hadi lummati yahuudiyun walaa nasraaniyun uma laa yu'minu bii ila dakhala annaar wa fii lafdin ila kana min asxaabi annaar markaa samaaci baa xadiiskaas sheegay waxaana loo jeedaa samaac uu maqlay nebi moxamed inuu nebi yahay oo ilaahay soo diray yacni saasaa loo jeedaa laakiin maqal magaca nebi moxamed dhegtiisa uu ku dhacay ruuxaas oo aanu ku maqlin nebinimo oo aanu ku maqlin macnaha oo aanu fahmin muraadka looga jeedo yacni markaa nebi moxamed afaanu garanayn loogu sheegay macnaha loo jeedo aanu fahmin tan noocaasi xujo oog noqon mayso samaacani waa samaaca uu markaa waxaa weeye la socdo garashadii iyo fahamkii la socdo marka waa inuu maqlay inuu nebi moxamed nebi yahay waa inuu maqlay oo ilaahay soo diray oo diin ku soo dejiyey waa inuu saa maqlay markuu taa maqlay maqalka noocaasi wuxuu noqonayaa miday xujadii ku sugnaanayso ayay noqonaysa hadduu markaa rumayn waayo nebi moxamed wuxuu noqonayaa markaa gaal buu noqonaya gaalada naarta ku waaraysaanuu ka mid yahay sidaa xadiiskuba sheegaya laakiin ruuxaan maqlin isagu ahlufatra xukunkeedu leeyahay sida axaadiista qaarkood ay sheegayso wallahu aclam
bismi illah waxa uu saaiilkani sheekhana leeyahy jazaaka allahu kheyran haddii uu jiro qof danyar ah oo dowladdu waxaan filayaa su-aashana maraykan bay ka timi oo dowladdu lacag ay siisay ama ku caawisay amarna ku siisay haddii lacagtaas dakhli aan hayn uu soo galo in uu sheego haddii qofkaa loogu baahdo inuu macallin ka noqdo madrasad aan looga maarmaynin madrasadaasina ay uu lacag iyo raatib uu ka qaadanayo hase yeeshee aanay madrasaddu siinaynin wax rasiida oo caddaynaya inay lacagtaasi soo gashay ama uu qaatay aanayna ogolayn madrasaddu inay siiso rasiid caddaynaya inuu lacagtaa qaatay dee dowladdii waxba uma sheegi karo oo ma caddayn karo inay lacag meel kale ka soo gashay maadaama rasiid la siinayn madrasaddiina rasiidkii uma ogola ama rasiid waxba kuma bixinayso sidaa awgeed qofkaasi lacagta hadduu qaato ma wuxuu noqonaya qof khiyaamo sameeyey oo ballankii laga qaaday yacni ka baxay iyadoo weliba ay jirta buu leeyahy saa'ilku inaan looga maarmayn inuu qur-aankaa dhigo
jawaabtu waxay tahay ballankaa iyo shardigaa lala galay waa inuu oofiyaa haddii kale kasabkiisii waxaa soo gelaya dee been baa soo gelaysa iyo qadri uu ballankii buriyey qadriga iyo ballanburintuna mid bannaan ma aha nebigu waa ka yidhi sala allahu alay wasalam walaa taqduruu qadri ha samaynina khiyaanana soo gelaysa allahna wuxuu idhi ina allaha laa yuxibu alkhaa'iniin marka waxa ay siinayaan qolada kale ee shardiga ku xidhay waa inuu markaa iska dhaafaa oo madrasadda iyo waxa uu ka qaadanaya keliya qaabilaa haddii kale waxa weeye shardigan waa in loo oofiyaayo markaysa markaa uu sameeyaa caddayn markaa uu sheegi karo waa inuu saas oo kale sameeyaa labada mid ahaanun waa inuu markaysaa waxba ku kaca haddii cid kaloo dhigi karta aynay jirinna waxaa dhici karta inay ku tacayuntaa suuragala marka xaalka ay ku tacayuntayna lama odhan karo ka tag marka waxa fudud waxa kale ee dawladdu siinayso inuu iska dhaafo iska daayo ayaa fudud si aan markaa kasabkiisii xaaraani u soo gelin qadrina aan ugu iman
su-aasha su-aashaa ku xigta saa'ilka soo diray waxa uu leeyahay xaaskayga ayaa waxay dalbatay inaan furo waanan furay waxaanaanu ka heshiinay meherkeedii inaan siiyo laakiin xo- maadaama uu badnaa waxaan bixinayaa kolba sida inaan u bixiyaanu ku heshiinay kolba sida aan u helo waxa uu leeyahay iyadoo laygu leeyahay deyntaas ama meherkaas ma guursan karaa ama ma mehersan karaa gabadh kale mise horta waxaa shardiya inaan iska bixiyo gabadhaas meherkeedii wallahu aclam
arrinka ku saabsan kolley meherka marka hore waxaa habboon inaan la fara badin meherka oo xoolaha gabadha lagu mehersanayo inaan la farabadin baa fiican nebiguna sala allahu aleyh wasalam waa karaahiyeystay meherka la fara badinaayo khaasatan dadka markaysa markaa baahani ay badinayaan waxaanu ku yidhi saxaabada qaarkood waxaad moodaa inaad ka soo xordaysaan buurahaas inaad ka soo xordaysaan kaanakum tanx- tanxatuuna alwariq min curdi hada aljabal aw kama qaala sala allahu aleyh wasalam calaa sabiili linkaar baanu ugu yidhi cumar bnu khadaabna radia allahu canhu wa ardaah waa reebay in meherka la farabadiyo alaa laa tugaalu fi lmuhuur wuxuu yidhi markaa meherada ha farabadinina oo ha ku xeel dheeraanina waayo hadduu ahaan lahaa buu yidhi low kaana makrumatan fi dunya aw taqwa cinda allah lakaana awlaakum bihi rasuulu اllah hadduu sharaf adduunyada ku ahaan lahaa meherka gabadha lagu mehersanayo in la farabadiyaa ama ilaahay agtiisa taqwo uu ahaan lahaa waxaa idinka mudnaan lahaa oo idinka xaq yeelan lahaa oo idinka dhowaan lahaa rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam markaasuu deedna wuxuu sheegay qadarka nebiga sala allahu aley wasalam zawjaadkiisa lagu meheriyey iyo hablihiisa markaa yacni qadarka lagu meheriyey arrinka labaad ee ku saabsan meherka gabadhu ay ninka ku leedahay waxaa dhici karta inuu markaa noqdo mu'ajal iyo inuu markaa noqdo mucajal bimacnaa in naqad loo siiyo iyo in dib markaa waxaa weeye iyo in dib eh, loo dhigo oo dayn noqdo labada mid waliba waa dhici kartaa asalkuna waa in hore loo siiyo laakiin haddii lagu heshiiyo in dib markaa waxaa weeye loo dhigo oo dib laga siiyo waxay noqonaysaa markaa iyaduna mid markaa bannaan bay noqonaysaa haddii laakiin gabadhii la furo waa in xaqeedii iyo meherkeedii la siiyaa gabadhu hadday dalbato dalqada oo ninku isagu raaqib yahay oo doonaayo gabadhuna ay diidayso ayna leedahay ilaaba ilaa ay fur waxaa saa'iqa ahayd oo bannaanayd in khulci laga dhigo waa bisharti inuu isagu raaqib yahay oo doonaayo iyaduna ay diidantoo ka roorayso khulci markaa laga dhigana meherkiiyo dalqadda waa laysku iibin karayy haddii laakiin aanu doonaynin oo labadii ruux midnaba aanu ka kala doonaynin in la yidhahdo khulci baa laga dhigayaayoo meherkiiyo dalqaddaa laysku iibinayaa ma bannaana almuhim gabadhii haddii la furo oo baabulkhulci aynay ahayne baabutalaaq ay tahay meherkiina lagu heshiiyo in dib laga bixiyo oo shay-an fa shay-an loo bixiyo waxay noqonaysaa sidii lagu heshiiyey in lagu bixiyo zamankii lagu heshiiyeyna in lagu bixiyo aan lana meermeerin iyadoo la awoodi karaayo iyadoo la awoodi karayo wakhtigii lagu heshiiyey in laga dibdhigaa ma bannaana waayo waxay noqonaysaa matli nebiguna wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam matlu lghaniyi dulmun meermeerinta ka hanigee wax haystaa kii deynta ku lahaa u meermeeriyaa waa dulmi wuxuu kaloo nebigu yidhi sala allahu aley wasalam layu lwaajidi yuxilu cirdahu wa cuquubatah ka wax haysta meermeerinta kii deynta ku lahaa u meermeerinayaa oo wakhtigii deyntu xaalliga ay ahaydee ay joogtay in lagu bixiyo uu ka dibdhigayaa waxay xalaalaynaysaa sharaftiisa in wax laga sheego iyo ciqaabta la ciqaabo oo bimacnaa la xidho ayay labadaba bannaynaysa xadiiskaana culamada qaarkood baa quweeyey ka horena muslim baa saxiixa ku soo wariyey marka deyntii meherkaas ahayd ee deynta ahaa ee lagu lahaa wakhtigii lagu heshiiyey isagoo awoodi kara waa inaanu ka dibridin wakhtiga loo saamaxay ee la yidhi ilaa wakhtigaa ku bixi waa dibdhigi karaa ilaa wakhtigaa loo saamaxay laakiin wakhti aan loo saamaxin isagoo awoodi karaa waa inaanu u dibdhigin marka ilaa wakhtiga loo saamaxay ee loo oggolaaday inuu deynta iskaga bixiyo ouna isleeyahay ilaa wakhtigaa waad ku bixin kartaa ka hor waa guursan karaa hadduu doono hadduu isleeyahay shaqadan adigoo qabtay hadhowna waad awoodi kartaa deyntii inaad iska bixiso xilligii lagu qabtayna ma dhaafaysid waa mid yacni u bannaan inuu guursado markaa deynta lagu leeyahay ayuunbaa markaa dee kidkidaysa oo xidhaysa eh laakiin sidiisa dee guurku mamnuuc ugama aha guurku sidiisa mamnuuc ugama aha wakhtigii loo saamaxayna waa u dibdhigi karaa deynta inta ka horaysana hadduu markaa waxa weeye awoodi karo waa guursan karaa wallahu aclam
su-aasha su-aasha xigtaa sheekhana waxay ka timi sweden walaal abayuub la yidhaha wuxuu leeyahay oo su-aashiisa ku soo qoray af carabi hal yajuusu aklu luxuumi alxayawaanaat kalbaqara waalkhuruuf almukhadara ana fi oroba wa fi lmadaaris aldowliya cindahum luxuumun yuctabaru xalaal lakin luxuumuhum biطabdi munkhaniqatun aw mukhadaratun aw yadbaxuuna ligayr illahi aw yastacmiluuna maaddata mukhadira aw yastacmiluuna alkahraba فما توجيهك يا شيخ بعض الناس يقولون طعام النصارى حل لنا ويستدلون قول الله قول الله تعالى في سورة المائدة وط- وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم آه، وطعام النصارى في السويد هكذا فهل هذا حلال أم حرام يعني وحا أي سؤاشي سو سوق الرئيسة مياي بنانتهي إن لعنه حيواناتك lagu la suuxinayo ama waxa weeyaan lagu gowracayo waxa weeyaan kahrabaaga ama xayawaanaadka loo gowracayo ilaahay cid aan ahayn miyay bannaan tahay in la cuno waxay dadka qaarkood deliishadeen inay bannaan tahay buu leeyahay maadaama ay tacaam nasaaro tahay hadalka ilah uu yihi watacaamu aladiina uutuu lkitaaba xilun lakum markaa sheekh miyay bannaan tahay in la cunaa mise mutashaabihaadka ayay ka mid tahay buu leeyahy
alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu la muxamedi wala ali muxamed wixii markaa aan gowrac la gowricin sharciya ee ama ciijin lagu lagu dilay ama ciijin lagu baktiiyey ama wax la mida lagu dilay ee dakaatan sharciya aan la gowricini xalaal ma aha ee waa xaaraan waxaanay soo gelaysaa munkhaniqadii bay soo gelaysaa wixii ciijin lagu bakhtiiyo ee lagu dilaa xurimat calaykum almaytatu waaddamu walaxmu alkhinziir wamaa uhila ligayr illahi bihi walmunkhaniqatu walmawquudatu walmutaradiyatu walnatiixa marka wixii ciijin lagu bakhtiiyaa xalaal ma aha ee waa xaaraan sacqiga kahrabaa'iga ah inta koronto lagu qabto ama laydh lagu qabto dabeedna sidaa lagu dilaa isaguna wuxuu noqonayaa mid xaaraanaan bannaanayn buu noqonaya cuntada ahlu kitaabku inay bannaan tahay waa jirtaa aayaddaana sheegtay ahlu kitaabku waxay gowraceen gowrac sharciya inay xalaal tahay waa jirtaa aayaddaana sheegtay oo allah wuxuu yidhi watacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillun lakum watacaamukum xillun lahum ha yeeshee waxa isweydiin leh markaynay sida sharcigay u ahayd inay wax u gowracaan ay u gowrici waayaan ee ay si kala sameeyaan xaalka noocaasa maxay noqonaysa oo hadday ciijisku dilaan ama ay budheeyaan ama ay markaa suuxiyaan oo deedna sidaa ku dilaan dee lama gowricin marka xaalka noocaasa waxay noqonaysaa mid aan bannaanayn waxaa kaloo iyadana jirta haddii ay u gowracaan ilaahay cid aan ahayn oo magaca ilaahay magacaan ahayn ay ku gowracaan sida ashyaaday caabudaane rabbi ka soo hadhay inay ku gowracaan magacooda sida ciise bnu maryam wakhayri xaalka noocaasa bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waa bannaan tahay waxaan istisxaabaynaa asalka caamnimadiisa waxaanu istisxaabaynaa cumuumka naskaanu istisxaabaynaa wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum waxaana laga soo naqliyey bacdu asaxaaba madaahibta qaarkoodna sidaasay doorteen oo qaateen waxay saxaabada qaarkood yidhaahdeen ilaahay waa banneeyey cuntada ahlu kitaabka iyo wixii ay ahlu kitaabku gowraceen iyagoo ogaa isagoo uu ilaahay ogaa ilaahay waa banneeyey bay yidhaahdeen saxaabada qaarkood ahlu kitaabku waxay gowraceen iyadoo uu ilaahay ogaa inay odhanayaan masiix baa rabbigay ah qowlka labaadna wuxuu sheegayaa maya ma bannaana haddii magaca ilaahay magacaan aha inay ku gowracaan ma bannaana waayo cumuumkaa cumuum kala ka hor imanaya cumuumkaa kalena wuxuu yahay wamaa uhilla ligayr illaahi bih wax kastoo magaca ilaahay magacaan aha in lagu gowracaa waa xaaraan labada caam haddii la eego waطacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum iyo cumuumka wamaa uhilla ligayri illaahi bih cumuumkan wamaa uhilla ligayri illaahi bih waa cumuum maxfuud ah waطacaamu aladiina uutuu lkitaaba cumuumkanna waa cumuum makhsuus ah oo hadday bakti iska cad cunaan oo yidhahdaan waa طacaamka yagii dee xaalka noocaasa ma bannaana laakiin wamaa uhilla ligayri illaahi bihi waxba lagama reebin mid muslim ahaan jiray hadduu markaa gowraco gowrac uu ku gowracayo magaca ilaahay magacaan ahayn muxaram buu noqonaya markaa sidaas aawadeed labada caam wamaa uhilla ligayri illaahi bihi baa waxay khasisaysaa waطacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum bay khasisaysaa waxa طacaam u ah iyaga u bannaana waa wixii shareecadooda ku bannaanaa laakiin wixii shareecadooda aan ku bannaanin طacaamkoodii maba ahaba mar hadday saas yadaa tahay waxay noqonaysaa wixii la ogsoon yahay inay ku gowraceen magaca ilaahay magacaan ahayn amaba kayfiyada aan sharci ahayn ay u gowraceen ama kayfiyada aan sharci ahayn ay ku dileen sida inay suuxin ku dileen ama markaysa markaa inay budheeyeen ama inay suuxiyeen waxyaalaha noocaasi waxay noqonaysaa muxaram waayo طacaamka ahlu kitaabku kama wanaagsana طacaamka muslimiinta muslimkiina hadduu ciijiyo ama bureeyo ama suuxiyo ou sidaa ku dilo aan dakaatan sharciya aanu gowricin amaba markaysaga ilaahay cidaan ahayn uu u gowraco oo magiciisa uu ku bireeyo dee muxaram bay noqonaysa muslimkii ficilkaa hadduu sameeyey hadday xaaraan noqonaysay nasraaniga hadduu sameeyey maxay xaaraan u noqon weyey ahlu kitaabku waxay gowracaan waxay u qaybiyaan ahlucilmiga qaarkood saddex suuro nooc aynu ogaanay inay u gowraceen yani gowrac shareecadoodii waafaqsan ama dakaatan sharciya iyo nooc aynaan ogaan oo aynaan garanayn iyo nooc aynu ogaanay inay ku gowraceen magaca ilaahay magacaan ahayn sida masiix oo kale inay ku gowraceen bismi lmasiix nooca aynu ogaanay inay gowraceen gowrac shareecadoodii ku bannaan oo waafaqsan iyadu waa xalaal oo waa bannaanta oo waa la cunayaa nooca aynaan ogaan ma gowrac shareecadoodii waafaqsan bay ku gowraceen mise sida kale ee si shareecadoodii khilaafsan bay u gowraceen xaalka caynkaasna markaynu garan weyno waxaanu istisxaabaynaa asalkii in gowracoodu iyo waxay qalaan inay bannaanayd waayo asalkaa waxaynu kaga guurno ma hayno alyaqiinu laa yazuulu bishak yaqiintu shaki kuma guurto alyaqiinu laa yazuulu bishak marka yaqiintaa horaa la istisxaabaya waxaynu ogaanay inay ku gowraceen magaca ilaahay magacaan ahayn ama ay u dileen si aan waafaqsanayn yacni shareecadii shareecadoodii aan waafaqsanayn iyo shareecadeenna toonna aan waafaqsanayn ay u dileen sida inay suuxiyeen ama bureeyeen ama wax la midoo ay sidaa ku baktiyeen tan noocaas iyadu inooma bannaana muxaram bay noqonaysaa waa midaan inoo bannaanayn alcalaama maxamed alamiin ashanqiiti kitaabkiisa dafci ihaam alibdiraab la yidhaha can aayaati alkitaab aayaddan aayat lmaa'ida wa طacaamu aladiina uutuu lkitaaba xillu lakum aayaddaas ayuu ku keenayaa mas'aladana aada ugu sharxayaa ikhtilaafka culammada ee ku saabsan mas'alada ruuxii ahlu kitaabka hadduu ku gowraco magaca ilaahay magacaan ahayn xalaal ma tahay mise xaaraan weeye oo aada u niqaashaya uga hadlayaa yacni markaa aanu caddaynayaa qowlka saxiixi inuu qowlkaa yahay marka hala raajico wallahu aclam
jasaaka allahu khayran sheekhana su-aashani saa-iilka soo diray wuxuu leeyahay nin ayaa waxa uu leeyahay laba xaas midna wax walba waa siiyaa midna waxa uu ku yidhi adigu waad shaqaysataa marka maskan iyo malbas iyo mashrab toonna ma siiyo su-aashaydu waxay tahay gabadhu hadday shaqaysato xaq ma laha miyaa maxayse warkaa uu sheegay diintu ka qabtaa
alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah jawaabtu waxay tahay gabadhu hadday xoolo leedahay iyo haddaynay lahayn hadday shaqaysato iyo haddaynay shaqaysan mar walba mariinkeeda iyo masruufkeeda iyo hoygeeduba wuxuu saaran yahay ninka gabadhu hadday shaqaysato iyo haddaynay shaqaysan hadday xoolo leedahay oo ay qhaniyad iyo taajiro tahay iyo hadday faqiiro tahay mar kastaba mariinkeedu iyo masruufkeedu iyo maskankeedu wuxuu saaran yahay ninka ayuu saaran yahay oo waajib ku yahay waxay ka cafidaa way ka dhaaftaa waa ka dhacaysaa waxaynay ka dhaafin way ku leedahay oo waa mid ku waajiba inuu ninku markaas siiyo waayo markuu mehersaday ayuu mas-uuliyaddeedii qaaday qawaamadii iyo mas-uuliyaddana waxyaalaha uu ku mutaystay waxaa ka mida waxa markaa ugu waajibaya korkeeda waxa gabadha u waajibaya oo korkiisa ugu waajibaya ayaa ka mida waxyaalaha uu qawaamada iyo mas-uuliyadda ku mut- ku mutaystay allah wuxuu yidhi الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم marka mariinka iyo masruufku iyo maskanku wuxuu saaran yahay ninka ayuu saaran yahay oo laga rabaa hadduu laba reer iyo wax ka badan leeyahayna waxa saaran inuu u cadaalad sameeyo ayaa saaran inuu u cadaalad sameeyo ayaa saaran haddii kale uu cadaalad samayn waayana dee dembi buu marka arrinkaa ku mutaysanayaa waciiddo iyo goodiyaana ku soo arooray marka waa in layska ilaaliyaa in cadaalad la samayn waayo waa in aad iyo aad laysaga ilaaliyaa laysaga jaraa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran sheekhana Eh, waxa uu leeyahay saa'ilkani salaadda anigu munfaridka aan ahay miyay iiga baahan tahay adaan iyo iqaamo oo aan la imanayaa ama waajib ay tahay in la imaado inaan la imaado
jawaabtu waxay tahay jawaabtu waxay tahay salaadda markuu ruuxu tukanaayo oo maxalka uu salaadda ku tukanaayo adaan iyo iqaamo hore laga sameeyey sida masjid imaam iyo mu'adin markaa leh oo laga addimay oo laga qiimay adaan iyo iqaamo dambe lalama imanaayo mar hadduu mu'adin iyo imaam raatiba leeyahay oo la addimay oo la qiimay ciddii kale ee soo gashaa adaan iyo iqaamo dambe lama imanayso waayo maxalkan adaankii iqaamadii waa laga sameeyey laakiin ciddii maxal aan laga addimin oo laga qiimin ku tukanaysa sida gurigoo kale ku tukanaya ama masjidaan hore looga tukan buu ku tukanayaa oo meel cidlaa ku yaalla ama meel dariiqa ama meel baadiye a buu ku tukanayaa waa inuu adaankiiyo iqaamadiiba la yimaadaa idaa xadarat isalaatu falyu'adin axadukum sida nebiguba yidhi sala allahu aleyh wasalam salaaddu hadday soo xaadirto midkiin ha addimo marka adaankii waa la amray bal axaadiidka markaa almusii'u salaatih culammadu ay yidhaahdaan lafdi ku soo arooray culammada qaar waxay ku fasireen addimaadday ku fasireen oo tashahad oo xadiidka ku soo aroortay tashahudka waxaa looga jeedaa bay culammadu yidhaahdeen salaadda intaan la gelin ka hor tashahudkan xadiidku tilmaamayo adaankan loo jeedaa bay yidhahdeen marka khulaasadu waxay tahay mawdicii adaan iyo iqaamo hore loogu looga sameeyey adaan iyo iqaamo dambe lagulama imanayo laakiin mawdicii aan hore looga samayn walow ninkaasi haba ahaado gurigiisa meeshuu ku tukanayaaye waa inuu adaankiiyo iqaamadii markaa la yimaadaa xukunkii adaankiiyo iqaamadaana ku rumoobaysa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran sheekhana saa'ilkani waxa uu leeyahay eh, waxa uu sheegayaa amaseba tilmaamayaa inuu joogo wadamada eh, dalalka gaalada mid ka mid ah waxa uu leeyahay dalalkan cidda joogta ama ha yaraato ama ha weynaato ama qof weynaado ama qof yaraado runtii khatar badan bay ku jiraan dee xaas iyo carruur baana waddankan iga jooga anna waxaan rabaa inaan waddamada islaamka cilmi u doonto oo aan ka tago maxaad igula talin lahayd sheekh su-aashiisu intaas ayay ku wareegeysaa ama isku urureysaa
waxaan kugula talin lahaa inaad waddannada gaalada ka hijrooto ubadkaaga iyo reerkaagana ka kaxaysato beledada islaamkana aad u hijrooto sidaasaana markaa diintaada ay ku nabadgelaysaa ee khatar baynay ku sugan tahay inaad markaa adigu naftaadun la cararto iyadoo ubadkaagii iyo reerkaagii markaa ay joogaan inaad ku qanciso reerkaaga oo aad u sheegto waajib sharciga inay tahay hijradu oo aad markaysagaa dabeedna a ka wada hijrootaan sidaas iyada abaa laasim ah ina aladiina tawaffaahum almalaa'ikatu daalimii anfusihim qaaluu fima kuntum qaaluu kuna mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun ardu llahi waasicatan fatuhaajiruu fiiha yacnii waciiddaa ku soo arooray aayaddaasina waxay sheegaysaa goodi oo naar in loogu goodiyaayo ayay sheegaysaa marka waxa weeye laba shardi haddii la helana hijradu waxay noqonaysaa mid waajiba bay noqonaysaa shardiga koowaad waxay tahay diintiisii ruuxu waa inaanu markaa tamakuni karayn oo inuu ku dhaqmo aanu awoodi karayn ee laga mancinayo oo loo diidayo wax diintiisii ka mid a hal waajiba waajibaadka diinta ka mid a haddii loo diidayo laga mancinayo ama shay xaaraana lagu khasbaayo shardiga labaadna uu yahay inuu kari karaayo inuu hijroodo beledka gaalada inuu ka hijroodaa waxay noqonaysaa waajib labadaa shardi haddii la helo asharط اlأwal waa cadamu الtamakun waa inaanu kari karaynin ku dhaqanka markaa uu ku dhaqmo yacni sharaa'icdii diinta iyo waajibaadkii diinta inuu fuliyo waa inaanu awoodi karay hal waajib haddii loo diidaayo oo waajibaadka diinta ka mid a ama shicaar shicaarada diinta islaamka ka mid a haddii laga mancinayo loo diidaayo uuna kari karayo inuu hijroodo beledka gaalada iskaga tago awoodi karayo hijradu waxay noqonaysaa waajibatun bilitifaaq culamadoo dhan baa isku waafaqsan inay waajib tahay itifaaqa waxaa soo roray culamo badan oo ay ka mid yihiin alcallaama ismaaciil ibnu kaiir ismaaciil ibnu cumar ibnu kaiir kitaabkiisa tafsiirka markuu aayadda aayat nisa fasiraayo labadaa shardi marka la helo hijradu inay tahay waajibatun bilijmac buu soo roraya waxaa ka mid a cayni kitaabkiisa cumdatulqaariga saxiixulbukhaariga uu ku sharxayo isaguna wuxuu odhanayaa marka labadaa shardi la helo waa waajibatun bilitifaaq yani ibnu kasiirna wuxuu ka cabiraya waajibatun bilijmac culamo kaloo ijmaacyadaa soo rarayna waa jiraan waxaana laga qaatay labada shardiba adiladaa laga qaatay shardiga istiaacada aayadda marka ayaa tilmaamaysa ila almustadcafiina min alrijaali wاlnisaءi wاlwildaani laa yastaiicuuna xiilaة walaa yahtaduuna sabiila faulaa'ika casa allahu an yacfuwa canhum wa kaana allahu cafuwa gafuura marka shardiga istiaacada halkaasaa laga qaata cadamu tamakunkana waxaa laga qaadanayaa adilada istidcaafka sheegaysa ayaa laga qaadanaya ijmaaca culammaduna waa xujo oo nebiga sala allahu alayh wasalam waxa uu xadiis ku sheegay laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummaddaydu baadi kuma kulanto marka ahlu cilmigu waxay ku ijmaacaan waa xuja sharciya weeyi adilo badan baana ijmaaca loo deliishadaa marka ruuxu isagoo mas-uuliyadi saaran tahay oo reer iyo caruur uu mas-uul ka yahay mas-uuliyaddii intuu dayaco iskaga tago inuu naftiisa la doogsin cararo dee ma fiicnee waa inuu markaa mas-uuliyaddii waa inuu ilaaliyaa iyagii inuu badbaadiyana waa inuu markaa isku dayaa yacni diintooda yacni u badbaadiyo waxaa laga yaabaa in la yahaa waddannada gaalada xorriyad baa lagu haystaa marka waxa weeye ruuxii diintii inuu ku dhaqmo waa awoodi karaya laakiin warka noocaasi sax maaha waxyaalo badanoo waajibaada oo diintu ina farayso yacni gaaladu ma ogola in la fuliyo tusaale ahaan ubadka caruurta markaa waxaa weeyaan carruurta yaryar gaaladii xorriyad bay siisay waalidadii inay edbiyaan looma ogola xumaan kasta hadduu samaynaayo inuu ka reebo iyo inuu u diido iyo inuu markaa ku garaaco looma ogola waxay leeyihiin la hadal hadduu ku qanco hadalkaagoo aqbalo waa markaa waa sax laakiin haddii kale ma khasbi kartid waana jariimaba haddaad garaacdo ilmihii yaraana madaxa loo buuxinaya markaasa leeyahy sida adigu ay kula muuqato u soco waalidku hadduu ku garaacana annaga noo soo sheeg hadhowna waaba laga qaadayaaba markiisa marka waxaan hadduu ashkateeyo ilmaha yari dee nebiguna wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam muruu awlaadakum asalaata lisabcin wadribuuhum calayha licashrin yani ar xukunkaa sharciga ah beledadii gaalada laguma dhaqmi karo dumarkii saa si la-eg lama xukumo beledada gaalada marka la joogo mas-uuliyaddii iyo amarkii waxa la siiyey sharcan yacni ragga الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم xukunkaasi mid lagu dhaqmi karo ma aha beledada gaalada marka la joogo waxaa leeyahy ninka iyo gabadhu waa siman yihiin bale gabadha waa baawaroon markay doontay eryi kartaa markay doontay u yeedhi kartaa warka noocaasina shareecada islaamka ma waafaqsana amarkii iyo mas-uuliyaddii gabadhaa leh ninku sharcan wuxuu leeyahay amar gabadhana waxa saaran daaco hadday nushuus samayso oo gabadhi markaa ay ka santaagto ninkii sharcigu sibuu amray in loola dhaqmo sidaa laguma furin karo beledada gaalada marka la joogo bale ubadkiisa yacni waxa weeye inama iyo hablaba siday doonaan hadday u tallaabsadaan markay waxa weyan xataa yaro koranaadaan yacni wuxuu ka qaban karaa ma jiro waxaa lagu khasbayaa ubadkii in la geeyo dugsiyada gaalada iyo iskuulladooda dadka badankooduna ma awoodi karaan inay ubadkii ka bixiyaan lacag ay kuay ku geynayaan iskuullo yacni markaa dad muslimiina ay haystaan oo barayfidda ah waayo dad fara badani waxay qaataan lacagta caydha lacagta noocaasina dee masruufkoodaba kama badna haddii iskuulladaa la geyn kari waayo oo iskuul rasmi ay dhigtaan la soo caddayn kari waayo waxay ku khasban yihiin kuwa gaalada in la geeyo wixii la doonaan loo dhigayaa wixii la doonaan loo lagu shubanayaa kufri iyo gaalnima loo laqimayaa waxyaalaha lagu dirqiyaya ka mid taha saas aawadeed waxaa la awoodaa shareecadii islaamka in lagu dhaqmo oo waajibaadkii diinta la fuliyo oo shacaa'irtii diinta la wada muujisto yacni mid waaqaca maaha beledada gaalada markiisa marka ayaa taasi lagu tamakuni karayaa lagu awoodi karayaa in waajibaadkii diinta lagu dhaqmo oo shacaa'irtii diinta la wada muujisto oo shay sharciga oo loo diidayaa aanay jirin dee ma jirto marka ruux kasta oo muslima waxaa ku waajiba beledada gaalada inuu ka soo hijroodaa ku waajiba marka siduu ninku marka waxaa reerkiisa iyo carruurtiisa uga kaxayn lahaa beledada gaalada waa inuu aad iyo aad ugu dadaalaa isugu taxallujiyaa wallahu aclam
jasaaka allahu khayran sheekhana saa'ilkani waxa uu leeyahay sida ka cadna saa'il daalibu cilmigii u eeg yahay waxa uu leeyahay qur-aanku mar waa muxkam marna waa mutashaabih marna qaybina waa muxkam qaybina waa mutashaabih sidee laysu waafajinayaa waxa weeyaan saddexdaa xaaladood jasaaka allahu khayran
alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllahu wslm عlى rasuulihi muxamed sida saa'ilku uu sheegay qur'aanku dhammaantii waa muxkam dhammaantiina waa mutashaabih waxaana u daliila qowluhu tacaala kitaabun uxkimat aayaatuh marka kitaabka dhammaanti inuu muxkam yaha aayadda laga qaadanaya inuu dhammaantii mutashaabih yahayna waxaa laga qaadanayaa aayaddu ilaahay uu yidhi allahu nazl axsana alxadiidi kitaaban mutashaabihan mahaaniya marka dhammaantii waa muxkam dhammaantiina waa mutashaabih haddana allah wuxuu inoo sheegay aayad kale qur'aanka bacdigii inuu mutashaabih yahay bacdigiina muxkam yahay oo wuxuu allah yidhi huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi waukharu mutashaabihaat allah waa ka kugu soo dejiyey yacni kitaabka kugu soo dejiyey kitaabkaas waxaa ka mid a aayaad muxkamaad ah waana haalibka kitaabka asalka kitaabka bimacnaa haalibkiisa waa caynka iyo mucdamkiisa qaar kaleo mutashaabihaadina waa ku jiraan iskama hor imanayso adiladaasi marka la yidhi qur'aanku dhammaantii waa muxkam waxaa loo jeedaa dhammaantii waa wada xaq akhbaartiisa iyo wararkuu sheegayaa waa wada run axkaamta uu sheegayaana waa wada cadaalad wax nuqsaani kuma jirto macnihiisu waa baliiq lafdigiisu waa mucjiz waa wada sidqi waa wada xaq waa kalaamuullah waa mucjiz waa muxkam oo waa la sugay wax khalala iyo nuqsaanoo ku jirtaa ma jirto wax baatiloo ku jiraana ma jiro bi hada alictibaar qur'aanka dhammaantii waa muxkam dhammaantii waa mutashaabih waxaa loo jeedaa barhkiiba barhka kaluu shabbahayaa wuxuu ka shabbahayaa xagga markaa sidqiga iyo xaqnimada iyo mucjisnimada iyo inuu kalaamullaahi yahay iyo baliiqnimada iyo xeeldheeraanshaha iyo in axkaamtiisu wada cadaalad yihiin in akhbaartiisu wada sidqi yihiin yashbahu bacduhu bacdan qaarkiiba qaarka kaluu shabbahaya bihada alictibaar marka laga eegana waa mutashaabih qur'aanka dhammaantii marka uu allah yidhi minhu aayaatu muxkamaatun huna umu lkitaabi waukharu mutashaabihaat oo qur'aanka bacdigii baa muxkam ah bacdigii baana mutashaabih ahna waxaa loo jeedaa bacdigii ayaa wuxuu yahay yani waadixu dalaala miday dalaaladiisu caddahay oo laa yaxtamilu ata'wiila wala atasriifa wala ataxriif ta'wiil iyo tasriif iyo taxriif ma aqbalaayo waa waadixu dalaala sida iyo sida looma leexin karo waa ku cad yahay bacdigiibaa mutashaabihana waxaa loo jeedaa bacdigiibaa yaxtamilu ata'wiila waatasriifa wataxriifa min xaysu dalaalatu laa min xaysu lmuraadu xagga lafdigu wuxuu aqbali kara marka laga eego sida iyo sida mid walba in loo fasiro wuu aqbali karaa bacdigiibaa mutashaabihana saasaa loo jeedaa calaa sabiili mihaal inna iyo naxnu laba macnaa loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa jamcu tacdiim iyadoo looga jeedo marna waxaa loo isticmaalaa cid hadlaysa oo cid kale weheliso marka markuu allah uu yidhi innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun sida iyo sidaba dalaalada lafdigu macnahay ku saabsantahay markaan la eegin iyo cidda tidhi way aqbali kari lahayd ama sidiiyo sida waa loo leexin kari lahaa laakiin sida xaqa ah buu allah u jeeday oo jamcigani waa jamcu tacdiim weynaynu ilaahay isweynaynayuu ka cabiray innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun wa xuqan lahu an yucadima nafsah ilaahay waa kabiir ilaahay waa cadiim alkabiiru almutacaal ilaahay waa kii weynaa kibriyaagiiyo cadamaduna ilaahay bay u sugnaatay markaa nusuusta caddaynaysa inuu allah waaxid yahay baa waxay tasriixisay macnaha looga jeedo innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu laxaafiduun walaqad khalaqnaakum uma sawarnaakum ilaahay ma cid baa la abuurtay dadka cid kaloo makhluuqaadka ilaahay la abuurtay miyay jirtaa maya allahu khaaliqu kuli shay marka walaqad khalaqnaakum waa mutashaabih allahu khaaliqu kulli shayna waa muxkamkii mutashaabihana waa in muxkamka loo celiyaa inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu laxaafiduun waa mutashaabihii qul huwa allahu axadna waa muxkamkii marka dariiqa lagu badbaadayaa naska ixtimaal geli karo oo sida iyo sida mid walba aqbali kara xagga dalaalada carabiga ah marka laga eego macnaha nusuusta muxkamaadkaa waafaqaysa waa in loo celiyaa oo sida naska muxkamkii sheegayo loo fahmaayo loo fasiraa oo mutashaabihiina macnihiisiisaa lagu xambaaraa amhilo badan baa la heli karaa khuluudka ahlulkabaa'irka adilada sheegaysa allah wuxuu yidhi waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaa'uhu jahannamu khaalida fiiha allah wuxuu yidhi balaa man kasaba sayi'ata waaxaaطat bihi khatii'atuhu faulaa'ika asxaabu الnaari hum fiiha khaaliduun marka khuluudka ahlulkabaa'irka nusuusta sheegaysa maxaa lagu fasiraya waxaa la odhanaya mutashaabih muxkamku waa maxay ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa wixii kufri ka sokeeya inuu ilaahay cidduu doono u dhaafo ayaa muxkama axaadiistaas sii caddaysay oo ilaahay wuxuu odhanayaa maalinta aakhiro وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان مركا نصوص متشابهة وحواجب كوا محكم كائن العلي مركا متشابه لا معنى كلا دوم ما مرة مثل الله استعمالا موضع والبا وإن سيدي سلو فهما المتشابه في سورة زمر غير المتشابه في سورة آل عمران يا labadii waa kala duwan yihin laba macnoo kala duwan baa looga kala jeedaa marka meel walba waa in macnaheeda loo fahmaa oo loo qaataa dad fara badanoo lumay waxay ku lumeen nusuus mutashaabihaada inay cuskadeen oo ay qaateen taasay ku lumeen marka macnaha looga jeedaa waa saas yadaa weeye ahlucilmiguna saas yadaa bay u caddeeyeen khulaasada hadalkooduna saasuu u dhacayaa والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك